wakhtiga rasmiga ah ee ay dhacayso doorashada madaxweynaha madheere marka la gaaro bisha lixdeeda ama toddobadeeda oo ay soo dhammaato hawsha shahaado bixinta iyo diiwaangelinta uu baarlamaanka ku fadhiisto cid kasta oo laga mid ah waxay ogaanaysaa xilliga rasmiga ah waxaan diidaynaa hawshaas waa hawl ay yeelan doonto baarlamaanka isagaana go-aan ka gaarayo goormaa guddoonkiisa uu dooranaa goormaa madaxweynaha la dooranaya laakiin hal mid waa idin xaqiijinaynaa doorashadan waxaa la yidhaahdaa laba kun doorashada dadban ee laba kun iyo lix iyo tobanka taas macnaheed waxa weeye doorashada dadban ee laba kun iyo lix iyo tobanka waxay dhacaysaa laba kun iyo lix iyo tobanka dhexdiisa ma dhaafayso marka insha allahu shan bilood aan isla soo joognay ma dhici karto doorashada madaxweynaha xilliga loogu talagalay ahayd soddonka laakiin wakti aan ka fogeyn way dhacaysaa bishaan bartamaheeda iyo wakti ku dhow inay dhacdaan rajaynaynaa marna afkayga lagama hayo shan iyo tobanka disembar bay doorashada dhacaysaa adaa malaha waxaa meel kalaad ka soo heshay aniga aniga waxaan idhi waxaa la go'aamo go'aamin doona shirka ugu horeeya ee ay isugu yimaado baarlamanka ayaa wuxuu ku go'aamin doonaa xilliga guddoonka waxaa yeelan doonaan guddi qabanqaabo oo soo doorta guddoonka baarlamanka guddigaas markii guddoonka baarlamaanka doorto guddoomiyaha baarlamaanka guddoonka baarlamaanka cusub baa waxay go'aaminayaan haddana qabanqaabadii doorashada madaxweynaha ayagaana goynaya arrinkaas arrin u yaalla guddigeenna ma aha